guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuxdnimaha ayaa tababar ugu furay magaalada dhuusamareeb shaqaalaha gumeel gaarka ah ee ka shaqayn doona diiwaangelinta dadweynaha waxaa ka qayb galay furitaanka tababarka mas-uuliye ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo shaqaalaha ka shaqayn doona diiwaangelinta dadweynaha cabdulaahi salaad yarow oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka warramay muhiimadda tababarka isaga oo kula dardaarmay shaqaalaha tababarka loo furay inay ka faa'iidaystaan sida aad la socotaan dalka soomaaliya wuxuu u dhaqaaqay doorasho qof iyo cod ah doorashada qof iyo codda ah ee loo diyaar garoobay oo lagu xaqiijinayo xuquuqda muwaadinku u leeyahay inuu doorto madaxdiisa ilaa heerka dowladaha hoose ilaa heerka dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ah iyo ilaa iyo heerka dowladda federaalka ah go-aankaa la gaaray ee halkaa loo dhaqaaqayna wuxuu ka bilaabanayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaanu horey u furnay seminaarka maanta aan halkan ku dhammaystirayno waqtiyada gaabka ahee iidaha iyo la xiriira maxaanku idhahdaye iyo fasaxyada kasoo kow waa isu soo laabanay waxaan dhammaystiraynaa seminaarka qaybihiisii noo harsanaa waxaad nasiib u yeelateen in aad noqotaan dadkii iyo mas-uuliyiintii iyo aqoon-yahanadii loo xulay in ay noqdaan dadkii diiwaan gelinayay codbixiyayaasha qaranka soomaaliyeed sirtooda oo aad ku dheganaataan mabaadi'da iyo habka la doonayo in loo shaqeeyo inaad u shaqaysaan marka aan sidaa leenahay dadka maxaanku idhaahdaa cadowga soomaaliyeed cadowga soomaaliyeed ee diidan dowladnimada iyo kuwa aan doonaynin in hore aada ugu socotaan xuquuqdiinna iyo iyo iyo nidaamka maxaanku idhaha dimuqraadiyadda inuu dalkan ka hirgalo meelaha ay isku dayayaan inay gacan geliyaan amase ay rabaan inay ka farageliyaan waxaa ka mid a inay qalabka iyo mas-uuliyiinta loo xil saaray inay kaydiyaan daatooyinkan iyo iyo iyo xogta codbixiyayaasha iyo sitiisanada dalka ayaa ka mid ah marka inaad feejignaan eriya samaysaan dukumentiyaad saxiixi doontaan maxaanku idhahdaa waxaad u dhaaran doontaan mas-uuliyadda aad qaadi doontaan mas-uuliyaddaasi waxay ku salaysan tahay maxaanku idhahdaaye muhiimad weyn ayay qarankana ugu fadhisaa tababarkan loo furay shaqaalaha ka shaqayn doona diiwaangelinta ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay si hufan ugu qaban lahaayeen howsha diiwaangelinta